bismillahi raxmaan raxiim waaniga saaka subaxnimadii hore sida la sheegay baa dayaalka dhahay dawaan ka dumay oo koonfurta gobolka sool gobolda saana koonfurteeda ilaa soddoniyo kilomitr jira dagaalkaasi wuxuu dhahay laba gobood oo deegaanada ku ah ooha gaas dagaalo horena ku dhex mareen deegaanka marka dagaalkaasi saaka subaxi ilaa gabaldhici maanta uu soconayay khasaaradana waa waa reebay walibaana noo xadidnay tirada dhimashada dhaawac laakiin dad qiyaastii kontomeeyo qof ku dhow amalaha tartameeyo qof ku dhinteen aan sheegayaa oo adwaxka lasu geeyo dhaawacuna waa tiro badan yahay garanayna hadda cadadkiisa iyo tiradiisa welina cid dhex gashay iyo cid la timid ma jiraan weli subaxda hadaan kale ma naqaano marka khasaaraha ba-an iyo dagaalkaas ka dhacay deegaanka dhumay
dagaalkan inuu dhaco maxaa sabab u ahaa ogaantiin
walaal deegaankaas dagaalo sanan horigaa ka dhici jiray oo labada beelood u dhexeeya oo khayr cabdi baarasan la yidhaahdo labadaba deegaankaas wada dega dheri toban sana dagaalada kurda waa dhacayeen waa la heshiisiinay waa dhacayeen dhawaan bay ahayd taqriiban labadii ka hor markii heshiisiin laisugu keenay dhimasho iyo dhaawa waxay isku lahayn loo kala xukumay gaadiday kala qabsadeen isu celiyeen hubay kala qabsadeen isu celiyeen maca daalik waxay ogtahay dad un fitnadaas horinaya ama iska sabri waarin inay dagaalka dib u bilaabeen marka lama jiro runtii dhawaan ba marka si fiican hawsha loo dhameeyey marka sababka dagaalku dhacay waa uun colaasoo loo noqotay wadayaad inoo dhexaysa waa tahay deegaankan uu dagaalkaas ka dhacay imise kilomitr ayuu ka jiraa degmada laascaano xageebuuse kaga beegan yahay
taqriiban xagga koonfureed buu ka xigaa qiyaasina waa ilaa soddon ilaa laba soddon kilomitr meelahaas wey hadda wararkii ugu dambeeyay caawa aad ila hadlayso deegaankaas muxuu sheegayaa hadda xaaladda waa sidee
deegaankaas walaalow maanta saaka soxabadii bilaabantay gabaldhixiiba xabada joogsatay caawa wax dagaala socda ma ogin mana filayna inay kala jeesteen gabal kundaa isaga dhacay beriga dacsa laga rabaa in dagaalka dib u bilaabmo marka warkii u dambeya sidaas u ahaa waa tahay caawa maxaa soconaya dadaalo dagaalkaas in dib uu dhaco lagaga hortegaya miyaa jira cuqaashiina iyo dadkiinan indhergaradkaa maxaa dadaalo oo caawa aad wadaan
wallaahi galabta shir baa noo dhacay ogaal koodan laysku yimid waxaa laisweydiye waxaa la qaban karayo kule baaq waa jeedinay tviyada waa marinay sidasana shir baa noo ballansanay subaxaa hore haddaan dagaalka babixin ina lagu buxo degaanada haddii laha idmo kole meesha ciidan ku dagaalamayaa waa ciidan hubaysan oo laga gabo galwada technical haysataa iyo gaadiidkan gaashaaran marka odayaal sacadoonaya ay joojin karamayaan dagaalka waxay u baahan tahay awood ciidan oo lakala dhex dhigo awoodaasna hadda runtii ma muuqato yaalka de wixii la awoodayo ilasoonkaada la karsiiyo diyaar baan lanahay degaankaadi inay kala dhex tagaan oo lakala adheeyo oo laga hadlo oo la xasuusiyo oo intaasoo isku wacyigelin aanu ku dagaagno waxaa ka misoo dhibaato kale ah meedadkii dadkii internetkooda qaarkood goobaha yaalaan oo aan loo geli kari waayin iyadana haddii xalloogi kari balbisha cas iyo hay-adaha kale iyo dadka islaamka degaanada degan iyo kuwa magaalada degan laga baxo oo meedadkaasna la kala astiro waa horshayadu ahaa marka inahaasaa kolley ilaa hadda noo dhaqaaqay wuxuu daal maanta buu ahaa
dhinaca somalilan maxaa kaalina oo dagaalkaas sidi lagu joojin lahaa ay ka geysatay ilaa iminka
walahi ciidan baa ka joogay somalilan dagaalada lagu dagaalamay ciidanku magaalo kale oo loo arkeen oo colaal laga sheegay buu ku baxay shalay sababka marka dagaalka maanta uga dhacay waa bixitaanka sida ciidamadaas ka baxeen haddii dagaal haddana ciidamadii waxay unoqotaa aadaa jooga inay inay ku filaan kari waayeen inay inay dadkii kala dhex galaan war tallaabada daba ay qaadi doonaan ma ogin laakiin ilaa hadda dagaalkaasi u kala dhex gashay somaliland xisankeena ma jirteen ugu dambeyntii maxaad baaqa oo aada u jeedinaysaan dhinacyada halkaas ku dagaalamaya
waxaan u jeedina marka koowaad dagaalkani dagaal lagu faa'iidayo maaha waa dagaal kugu dhimay oo kaa dhimay ah waa dagaal dad islaama oo ehela oo baliya ah oo degaana isku degaana oo darisa udhexeeya ka dhintay dhinacu doona ka soo jeedo dhinaca kalena uu ka dhintay abti soodi inaabti sodon waa dad saami ahaanan kala fogeyn hagga xilibnimada iyo iyadana isku nooca oo guri walba laga dareemayo dadkuu dhintaa hagga iyo haggaba marka waxaana dagaalkaas dagaalka laga daqo hala joogshiyo waxaa leenaha lagu cibro qaato dagaaladooda dhacayay gobolaalkaas ku dhinteen wax maanta laga hayo faa'iida ah oo aqoonamo iyo eheel iyo gurigii warkaasi ka baxay oo tegaya aan ahayn iyo weliba ciqaab alle iyo cadaab alle waxaan leenahay caqligu ha shaqeeyo caabifada iyo haga goodmahayo xamaasada iyo shaqaynin waxaan leenahay dagaalka intaa uu hadda maraya uu wacdi lagu joojiyo lagu joojiyo haddii kale dad kale oo maanta nool dad qababaa dhimanaya waxaan leenahay inta dhintay allaha u naxariisto inta dhaawacana allaha noo shaafiyo waxaan la daahu dareennaa oyaasha iyo oqaasha iyo simada iyo haddadaemaha iyo culimada iyo dadka ahlu xamlil caqdiga ah ee beelaha ka soo jeeda inay arrinka u dhintagaan dadka kale ee islaamka ah ee ciidamada ka agadow inay soo gaari kartaaba inay cadaada baktiiso ee u gantato inay wax ka qabato oo ardaydeedmahayo barbaarsho dhulka qabanaya dad kasta oo xilkasa oo xildhibaan ah oo hawsha wax ka geysanaysa inay ka geysato baan yaan ugu daaraynaa ilaa waxaan ka barya subxaana watacaala cadaad halkeen ugu raboojiyo ee dadka islaamka ee dhibaato dhexmartay ilaahay qalbigooda fircawn su mariyo intaas ugu soo gabagabeynayo jazakum allah khayran